madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud oo maamuusaya halgankii gobonimo doonka soomaaliyeed iyo halyeeyadii naftooda u horay xornimada qarannimada iyo midnimada dalkeenna ayaa ubax dhigay taalada dhagax tuur ee magaalada muqdisho madaxweynaha oo muujinaya sharafta iyo qiimaha ay ummadda soomaaliyeed ka mudan yihiin geesiyaashii usoo halgamay xorriyadda dalka ayaa mid mid u dul istaagay tabeelayaal lagu xardhay taariikhda qaar ka mid a halgamayaashii isagoo shacabka soomaaliyeed ku adkeeyey ilaalinta midnimada daljacaylka wadajirka iyo isku duubni sar adag leh si looga miro dhaliyo dhaxalkii ay ka tageen ee ilaalinta gobonimadeenna السلام على رسول الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذلذي ماشي كوها بونا إن بدن madaxdii iyo mas-uuliyiintii iga horreeyey ayaa yidhi haddii lagu sheegi lahaa xikmad iyo sugaan iyo haddii lagu sheegi lahaa af soomaali aad iyo aad u sarreeya intaba intii iga horreysay ayaa tidhi dhammaan waxay i yidhaahdeen waa wax noo dhahan waanu ku mahadsan yihiin sida loo sheegay taariikh waxaan rabaa bes ra-iisul wasaare xamse iyo maxaanku raa ra-isul wasaare ku-xigeenka iyo lixdankii annagaa joogna waana sii joognaa weliya aniga iyo bashiir goombe iyo meeshaa maxaa dad badanaa joogo lixdankii jooga inkastoo la yaryaray laakiin dee calanka berigii la saaraya ka horaan dhalanna inaanan xusuusan waa laga yaabaa marka waa alxamdulilah ilaahayna siiyey cumrigaas iyo intaa joogtaba waxaan rabaa maanta iyo caawa taariikhdeedii soomaali kuma yara waa in badan caawana waa laga hadlay weligeedna waa laga soo hadlayay waxaan rabaa si gaara inaan u xuso dowladnimadu marka ay xumaato waxa ay dhashaa tabashooyin aan dhammaan soddon iyo dhowr sano marayo oo qaarkood ka sii horreeyeenoo laga yaababa lixdanka iyo dhowrka sanan xorta nahay inay marayaan iyo wax lamida ayaa ka dhasha laakiin haddana xigmadda saxda ah waxay tahay shalay lama noolaan karo shalay lama noolaan karo wixii shalay dhacay wixii duruuftii dhacday xumaantii xanuunkii maxaanku idhahdaa haddii mar walba aan ku taagnaano lama noolaan karo soomaalidana waa tii ku maahmaahi jirtay weliba dadka reer koonfurka ah xasuustaa ma xiriirsho qof xusuusanayo go-anayo tabanaya wixii shala dhacay sanadkii hore dhacay ee maxaanku idhahdaa aabbihii intuu noolaa ama awowihii noolaa dhacay ee looga sheekeeyey tabanayo mar walba waxa dhaafa waxa soo socda walaalaha waqooyiga deggan ee aan mar walba sheego sharaf iyo karaamo iyo mudnaan inay ku leeyihiin xuska maanta aan joogno iyo calankaa buluugga ah sharaf iyo karaamo inay ku leeyihiin iyo taariikh inay ku leeyihiin weligeed waan xusi jirna waana xusnaa maantana waa xusaynaa libteeda iyo abaalkeeda ayagaa iskaleh ummadda soomaaliyeedna way u haysaa sanad kasta dadka soomaaliyeed ayaa maamuusa maalmaha xorriyadda gaar ahaanneh bilaha juun iyo julaay iyagoona qabto fantasiyo waaweyn